halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labayo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa jimce taariikhduna waa soddonka bisha janaa ee sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda waxaa si wada jir idinkuugu daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah puntland oo sheegtay inay walaac ka qabto markab sida hub oo toddobaadkii hore lagu qabtay dekedda berbera dowladda puntland ee soomaaliya waxay adduunka u sheegaysaa in maamulka hargeysa uu marin habaabinayo indhaha caalamka islamarkaasna hubka iyo gaadiidka saaran markabkaas uu si dhammaystiran u galay gudaha somalilan waxaa kaloo aad maqli doontaan somalilan oo eedayntaasii ka jawaabtay arrinkaa waxaan u arkaynaa hadal jed iyo deel khaas ku ah somalilan hubkaana waxa qabtay somalilan somalilan baana haysta indhihii caafimaad qaba iyo caqliga caafimaad qabaaba wuu garan karaa cidda waxaan sheegtay ee haysaa hadday iyadu leeda way qarsan lahay
qodobadaasi iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
midowda afrika ayaa soo dhoweeyay dowladda cusub ee dhowaan uu soo dhisay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid oo ay ku jiraan saddex haween ah midowda afrika ayaa sheegay oo xusay in magacaabista wasiiradan cusube ay tahay tallaabo horey loo qaado oo ku aadan hiigsiga aragtida dowladda ee labada kun iyo lix iyo tobanka gaar ahaana in doorashooyin la qabto sebtembar labada kun iyo lix iyo tobanka midowda afrika waxay hay-adaha dowladda gaar ahaan baarlamaanka ugu baaqeen in lasoo gabagabeeya dhammaanba nidaamka baarlamaanka u yaala si loo ansixiyo wasiirada la magacaabo dhanka kalena wakiilka midooda yurub ee geeska africa alexander rondos iyo safiirka midooda yurub ee soomaaliya michel garvon ayaa walaac ka muujiyay cawaaqibka ka iman kara xasaradaha siyaasadeed ee weli soo socda waxaana ay ku taliyeen in lasoo dhammaystiro dowladda inta uusan dhammaanin xilli howleedka baarlamanka waxay mas-uuliyiintan kula taliyeen madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiinta baarlamanku in ay muujiyaan midnimo islamarkaana ay meel mariyaan golaha wasiirada kuwaasi oo la doonayay inay wadanka u hogaamiyaan doorashooyin dhaca labada kun iyo lix iyo tobanka sidoo kalena kulan aan caadi ahayn oo ay magaalada adisababo ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee igaad ayaa ku baaqay deganaanshiyo siyaasadeed hadda ilaa iyo labada kun iyo lix iyo tobanka iyagoo sheegay in ay rajeynayaan in horay markaasi si deg deg ah loogu sii wado magacaabista golaha wasiirada kuwaasoo awood u yeelan kara inay qabtaan howlaha ammaanka iyo siyaasadda oo lagu gaaro labada kun iyo lix iyo tobanka markaasoo la doonayay in dalka ay ka dhacaan doorashooyin waxay kula taliyeen wasiirada arrimaha dibadda ee igaad hogaamiyeyaasha soomaalida inay awoodooda isugu geeyaan hal meel islamarkaana ay wax ka qabtaan howlaha xasaasiga ee ammaanka iyo dhismaha maamulada dalka iyadoo la eegayo danta shacabka soomaaliyeed mas-uuliyiinta dalka bakistan ayaa sheegay in ugu yaraan sagaal iyo afartan qof ay dhinteen sidoo kalena ay konton kale dhaawacyo soo gaadheen kadib qarax ka dhacay masaajid ay leeyihiin shiicada oo ku yaala gobolka sind intii lagu jiray salaadii jimce qaraxan ayaa ka dhacay agagaarka lakidaar oo ilaa afar boqol iyo toddobaatan kilomitir waqooyiga kaga beegan magaalada dekedda ee karaaji qaar ka mida dadka dhaawacmay ayaa ku sugan xaalad adag waxaana la saadaalinayaa in tirada dhimashadu kor u kacdo kooxda jundullah ayaa sheegatay mas-uuliyadda falkan qaraxan u dambeeyey ayaa qayb ka ah weeraro diimeed oo u dhexeeya ururada diimaha oo waayadan kor u kacay dalka bakistan saraakiisha ciraaq ayaa sheegay in maleeshiyaadka is ay dileen isis ay dileen taliyo sare oo kurdish ah iyo weliba shan kale oo ka mida dagaalyahanada kurdiyiinta mas-uuliyiinta ayaa sheegay in brigade general shirka faatix iyo raggii la socdayba lagu dilay dagaal shalay ka dhacay meel u dhow magaalada kirkoog wakaalada wararka ee faransiiska ayaa soo warisay in afartan iyo lix qof ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi dhanka kalena qeybo ka mida dalka ciraaq ayay saraakiisha ciraaq waxa ay sheegayaan in ay ka dhaceen laba qarax magaalada baqdaad qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo sideed qof booliiska ayaa sheegay qaraxyadaasi ay ka dhaceen suuq ay dadku ku badan yihiin oo ku yaala bartamaha baqdaad milatariga dalka jordan ayaa sheegay inay weli sugayaan caddayn muujinaysa inuu nool yahay duuliye ka tirsanaa ciidanka cirka ee dalka jordan oo ay kooxda daacish haysato afhayeen u hadlay milatariga jordan ayaa sheegay in saraakiisha milatarigu ay si joogto ah uga shaqaynayaan arrinta duuliyaha afduubka loo haysto dowladda jordan ayaa hore u sheegtay inay sii dayn doonto haweeney loo haysto dembiye la xidhiidha argagixisada oo ku xidhan dalka jordan wakhtigii u dambeeyey ee loo qabtay isweydaarsiga maxaabiista ayaa xalay ku ekaa dhambaal maqal ah oo uu soo duubay saxafi u dhashay jabaan oo daacish isagana afduub u haysato ayuu ku sheegay in kooxda daacish ay dili doonto isaga iyo duuliyaha u dhashay jordan haddii aan la soo daynin haweeneyda ku xidhan xabsiga dalka jordan
halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland ayaa sheegay inay walaac ka qabaan markab sida hub oo toddobaadkii hore lagu qabtay dekeda magaalada berbera waxaanay beesha caalamka ugu baaqeen in il gaar ah ay ku eegaan shir jaraa-id oo uu qabtay wasiirka amniga ee puntland xasan cismaan aloore oo arintaasi lagaga hadlay waxaana warbixinta nooga soo diray waryaheena nuux muuse birjaab wasiirka amniga puntland xasan cismaan oloore oo maanta saxaafadda kula hadlay magaalada garowe ayaa tilmaamay in hubka ku xirtay dekeda berbera uu khatar ku yahay amniga geeska islamarkaana uu ugu baaqay dowladda federaalka iyo caalamka inay la socdaan dhaqdhaqaaqa hubkaas dowladda puntland ee soomaaliya waxay si dhow ula socotay markab siday hub iyo gaadiid dagaal oo bisha afar iyo labaatankeedii janawari labada kun iyo shan iyo tobankii kusoo xirtay marsada magaalada berbera markabkaas oo maamulka somalilan uu shaaciyey inuu yahay markab hub iyo gaadiid dagaal sida oo si qaldan ugu soo xirtay dekeda berbera isagoo aan wax oggolaansho ah ka haysan somalilan dowladda puntland ee soomaaliya waxay adduunka u sheegaysaa in maamulka hargeysa uu marin habaabinayo indhaha caalamka islamarkaasna hubka iyo gaadiidka saaran markabkaas uu si dhammaystiran u galay gudaha somalilan hadda hubkaas wuxuu ku jiraa gacanta maamulkaas islamarkaasna hubkaas wuxuu xadgudub ku yahay canuqabatayntii hubka saarnayd ee soomaaliya haddaba dowladda puntland ee soomaaliya waxay ku wargelinaysaa dowladda federaalka soomaaliya dowladaha dariska ah iyo beesha caalamkaba in hubka ka degay somalilan uu khatar ku yahay ammaanka guud ee soomaaliya islamarkaasna dowladda puntland waxay ka digaysaa colaaddu hor leh oo uu sababi karo hubka hubka dhuumaalaysiga ah ee laga dejiyey dekeda berbera maamulka puntland ayaa ka digay in hubkaas ay galaan gacanta al-shabaab sidaas darteed waxaa dowladda puntland ka digaysaa in hubkaas uu gacanta u galo ururka al-shabaab gaar ahaana kooxda ku dhuumaalaysanaysa buuraleyda galgala ee puntland wasiirka amniga xasan aloore ayaa sidoo kale sheegay inaysan jirin wararka qaarkood ee tilmaamaya in puntland uu socday hubkaasi wuxuuna aloore sheegay in hubkaas noocyo ka mid ah lagu yaqaanay isticmaalkiisa al-shabaab markabka uma uu socon puntland haddii puntland u socday puntland marsooyin bay leedahay ay kusoo xirtaan islamarkaa markabka meeshuu kusoo xirtay waxaa laga rabaa haddii qalad lagu arko dadkii saarnaa kabtankii saarnaa oo transhiifkii iyo meeshuu ka soo raray hubkaan iyo meeluhuu soo maray markabku markabku wuxuu ahaa markab iyaga dhuumaalshaal ugu yimid oo hubka u saarnaa iyaga shabaab baana wadaaga dekadaana laga dejiyey oo dhulku yaallaa hadda waxaana waa hub tiro badan oo hubab waxaa ku jira shabaab lagu yaqaan qaraxyaa waxaa ku jira maaskara faceka wejiga lagu qaato oo ah la yidhaha maski face waxaa ku jira muxuu ahayto waxyaabo tiro badan ee aan dowladuhu isticmaalin ee lagu yaqaan argagixisada marka hubkaas iyo meeshuu yimid baa markhaantiya waa markhaanti madoonta hadalka puntland ka soo yaray maanta ayaa sidoo kale laga dareemayay in walaac ay ka qabto in hubkaas loo adeegsado colaadda labada dhinac ka dhexaysa daris baanu nahay colaadana ka socota meeshana annagay nagu wajahan tahay shabaab iyo tan somalilanba marka waxaan u sheegaynaa dadyooga iyo raayal caamka nabadda jecel waxaan waanu haysanaa difaacayagii iyo shacabkayagii laakiin dagaal annagu ma rabno noocaas oo kaleeta waxaan dagaalanaana shabaab shacabka xataa somalilan waa shacab soomaaliyeed aan isdhex marno waxaa dhibka keenaya waa xukuumadda qaar ka mida somalilan waxay diidan yihiin in shabaab dhulkooda soo galo iyagaana ka hadli doono mustaqbalka horey ayaa ahayd markii puntland ay somalilan ugu eedeysay in xiriir ay la leedahay ururka al-shabaab oo puntland ay ku dagaalamaan buuraha galgala nuux muuse barjaab v o a garowe
dhinaca kalena somalilan ayaa ku gacan saydhay hadalka ka soo yeedhay puntland somalilan waxay sheegtay inaanay waxba qarinaynin islamarkaana ay caalamka u bandhigeen hubkaasi iyo markabka sida ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka hargeysa kula xidhiidhay wasiir ku-xigeenka amniga cali maxamed cilmi
arrinkaa waxaanu arkaynaa hadal hadal gef iyo deelqaaf ku ah somalilan waxaana geynaa waana warbeena oon sal iyo raatoon ahayn waana wax alaaliba ka jiraa ma jirto hubkaana waxa qabtay somalilan somalilan baana haysa indhiga caafimaad qaba iyo caqliga caafimaad qabaaba wuu garan karaa cidda waxaan sheegtay ee haysaa hadday iyadu leeda way qarsan lahayd laakiin caalamka iyo cid walba waan u bandhignay hubkaa inaanu gacanta ku hayno ilaa inta uu ka caddaanayo cidda leh iyo hay-ada internationalka ee hubka qaabilsamay ay ay ay ogaanayaan halkeeda aanu dhigayno inaanaan hubkaas sidii sii daynayn waan gartay marka hubka yaa leh horta hubkan laydinku eedeynayo bal yaa yaa leh ilaa hadda yaa sheegtay hubkan annagu iminka macluumaadka aanu hayno ee ugu badan waxa weeye hubkaa waxaa laga soo raray boorsoodaan dekeda soodaan boorsoodaan baa laga soo raray caqdana wuu ku socday baa laleeyahay ku taalla abudabay laakiin annagu waraaqa iyo wax laysku qoro ma aaminayno ilaa ina intaanu arkayno ciddii rasmiga u lahayd baaristeedina ilaa hadda way noo socota cid ilaa hadda idinla soo hadashoo sheegatay ma jirtaa cid noo soo xidhiidhay oo haddee badankeeda leyay ma hayno laakiin waxaanu qabnaa in dhaksaa ay cid usoo sheegan doonto laakiin dee puntland waxay werwer ka muujinaysaa waxa weeye hubkan la garan la'yahay cid leh waxayna leedahay waxaanu ka baqaynaa in hubkani xasilooni darro u keeno iyada oo dhinaca somalilan cabsi ka qabta taasi miyaanay wax ka jiri karin waxa weeyaan hubkan waxa weeye waxaanu haysano ee somalilan leedahay hortu ka badanoo ka qiimo badan oo ka tayo badan Waan wax la wadooyay la arkay haddii bedelkeeda leeya ku jira iyo haddii sawiradeediiy waxaba ay yihiin ay ku jiraan maxaa hayleeyihiin maxaa hayleeyihi jiifiyada iyo websaydyada wax qarsoon maaha waxaan qarinayna maaha hub galaaya kacdana maaha waa hub caadiya oo hubka magaranaysa dee dawladaha ay- ay haystaan oo kaa laakiin waxa weeyaan puntland waxa weeyaan annagu dawladaan isku dherarsan karno maaha waa maamul goboleed soomaaliya ka tirsan yihiin annaga soomaaliya baa nagala hadli kartee waxaan yahay dir dir dirta halkan ka haya ka dhulmaya maba aragnaba inay ina inaan u jawaabno mana mudna laakiin dee waxay ka baqayaan xuduud baa leedihiin muran baa idinka dhexeeya oo dhinacan dee waxaa sool iyo sanaag iyo marka iyagu waxay leeyihiin haddii xasilooni darro ay hub badan hub uu yimaado waxaa laga yaabaa in xasilooni darro dhulka ka dhacdo werwerkaas eh, haddaan markale kugu celiyo eh, miyaanay garu lahayn inay ka hadlaan waxa weeye horta anagu dawladaha jaarka waxaanu kula noolnay daris wanaag iyo nabad xuduudda somalilandna waa la yaqaano waa kii caalamka iyo dawladihii iyo gumaystayaashu ay dee koonfur iyo ay kala lahaayeen iyo waqooyi xuduudada somalilandna waa lama taabtaan iyagunbaa kusoo xadgudba annaguna waxaanu mar kasta aanu aanu aanu ilaalinayna dawladda geeska iyo dawladahan jaarka nahay inaynu nabad ku wada noolaano waan gartay ama waxaanu qabnaa in xaalad ay ka abuurayaan maxaa hayde dadka deris wanaagga waxaana ulena arrimaha noocaas ee barabagandada cunfiga kicinaya ka waantooba afka uu ku hadlayna af masiin ku hadlo aha iyo wax u dhowitoona
wasiir ku-xigeenka amniga ee somalilan cali maxamed cilmi oo khadka telefoonka ugu warramayay ismaaciil xuseen farjar halkaad kala socoteena waa v o a haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaanay nala socodsiinaysaa falastiin axmed iimaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaanu ku eegaynaa xukuumadda cusub ee dhowaan uu soo dhisay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid iyo weliba aragtida baarlamaanka ee ku wajahan xukuumaddaasi iyadoo maalmihii dhowaana ay kudladaha baarlamaanka ay soo jeedinayeen ama kulamo ay lahaayeen ay ku sheegeen inay adkaan doonto inay ansixiyaan xukuumaddan cusub barnaamijka waxaa ka qayb gelaya xildhibaan cabdicasiis sheekh yuusuf oo ka mid ah kudladaha ka soo horjeeda xukuumaddan cusub waxaa kaloo ka qaybgeli doona xildhibaan cali nuur boodaaye oo isagu ka mid ah xildhibaanada taageersan in xukuumaddan cusub la ansixiyo sidoo kale waxaa ka qaybgeli doona barnaamijka brofesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda kaalgari ee dalkan maraykanka kuna sugan isla magaalada kaalgari marka ugu horreysa kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waan dhownahay walaal falastiin
su-aasha ugu horeysa ee aan raba inaan idin dhex dhigo waxay tahay sidee u aragtaan xukuumaddan cusub ee dhowaan lasoo dhisay maxayse tahay sababaha xubnaha baarlamaanka qaarkood ay u diidan yihiin in codka kalsoonida ay siiyaan
raxiim allahuma salli calaa maxamad raxmat illaahi lilcaalamiin waa mahadsan tahay walaale su-aashuna waa su-aal aada iyo aada qaali u ah waxaa jirtaa sida xaqiiqadu tahay in ay ku midaysan yihiin madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo xukuumaddu in la yagleelo dowladda soomaaliya gaar ahaanna hay-adihii institutionkii in la yagleelo oo la hagaajiyo anigii ma doonayo waxaa la yiri wixii baarlamaanku akhlabiyad uu ku sameeyo ayaan raacayaa oo ku khasbanaya hal qodahaan ku leeyahay marka laakiin waxaan u arkaa in ay sax u baahan tahay oo la soxo sixitaan ma ahan dulin ee sixitaan in ay u baahan tahay ayaa ku arkaa meesha maxaa ka qaldan oo isleedaha laga soxo waxaad ka khaldan waxa weeye dagaalka aada u dheeraaday sidaad ogsoon tahayba oo siyaasiga ah kaasoo alxamdulilaahi aan social serviceska ama adeega bulshada aan waxba u dhimin oo ka dhexeeya baarlamaanka madaxtooyada madaxweynaha iyo xukuumooyinka waxa weeye mid mustaqbali ah taasoo ah two thousand sixteen markii la gaaro xaggeen loo dhaqaaqaya kuwa marka qaar baa waxay leeyihiin looma baahna dadkooda minuu wada og yahay taasi iga keligii baa ogaanaya iska daa kuwana waxay leeyihiin yeedi mahayo waa kula ogaanaya waa dagaal siyaasi ah aan waxna u dinan social waa mahadsanta ama adeegkii bulshada waa mahadsanta xaaladu waa intaa waa mahadsan tahay waxaan siinayaa xildhibaan cali nuur boodaaye sidee adinku xildhibaanadiinan aada u aragtaan xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid haddiise baarlamaanka ay timaado codkiina ma siinaysa bismillahi raxmaan raxiim horta waa mahadsan tahay walaal falastiin fursadda ay siisay waxaan rabaa horta shacabka soomaaliyeed ina dhegeysanaya meel kasta ay joogaan adduunka inaan u sheego annagu waa taageersanay xukuumadda lasoo dhisay codkeenana waa siinaynaa balse su-aasha ah maxaa lagu diidan yahayaan rabaa inaan dadka la wadaago fikirkeyga kudladaha abuurmay ama kooxaha abuurmay mucaaradka ah ee baarlamaanka ka dhex abuurmay muddadii ay soo jireen waxay ku baaqaayeen oy aada u diidanaayeenay lahaayeen sida nidaamka wadanka ku socda ma ogolin iyo mataqaanaa iyo maamulada lasoo dhisi doono ma ah kuwa ka turjumaya xaqiiqda iyo wadanka wuxuu ubaahaya ka turjumaya ma ahay dhihi jireen waxaa u dambeysay waxay soo saareen baaq wadajir ah labada labada kudladood oo ay kuay ku sheegeen saddex qodob ay ka codsanayaan in xukuumadda lasoo dhisi doono ay ka muuqato saddexdii waxay ahayd tan koowaad waxay bartilmaameydsadeen afar wasiir oo ay dhaheen wasiiradaas ma soo geli karaan xukuumadda ko waxay kaloo caddeeyeen ay sheegeen qodobka labaad oo ah in xukuumad taya leh oo hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijyadii la dejiyay wadanka gaadsiin karto aqoon leh inay timaado labo tan saddexaadna waxay ahayd dad khibrad leh waa aragnimo leh dembiyana aan qaranka kusoo gelin oo aan lahayn mataqaanaa record oo oo oo madow aan lahayn saddexdiina waa ay ka muuqataa xukuumaddan hadda lasoo dhisay waa labaatan xil waa labaatan wasiir aqoon-yahano ah ee lagu soo dhisay xirfadooda iyo aqoontooda lagu keenay waxaa laga aqbalay inay afartii ay xubnood ay bartilmaameysadeen laga reebo waxaa kaloo ay ka muuqatay meesha dad cusub oo sistamka ku cusub qof iyo laba maahana inta badan leeyihiin dad aqoon-yahano xirfadley ah oo mataqaanaa siyaasadana ku cusub inay yihiin a ka muuqata waa mahadsan tahay intaasoo marka haddii loo loo ogolaaday intaas marka loo ogolaaday waxaan maqlaynaa annagu mataqaan shacabka soomaaliyeed waxaa loo sheegayaa inaan xukuumadda ku diidanaysa laakiin sidaa ma ah kudbaduhu waxay ku darsadeen barnaamij iyaga gaar u ah oo ah xilal ka helaan xukuumadda soo socota Wa- hadday xilka waayaanna inay kasoo horjeestaan waa mahadsan tahay xildhibaan Marka in cali looga soo horjeestaan waa shilmi xaaraam waa mahadsan tahay Een, waxaan siinahay professor xuseen warsame waa ujeedaa een, dooda baarlamaanka labada dhinac hadda ay kala taagan yihiin sidee u aragtaa adigu maxaa kusoo kordhinaysaa maxaase kaaga baxay Eh, wax badan baa iga baxay Eh, horta labada nimo dee waad aragtaa waa laba nimo balaaqiya weeyaan qodobada wan wanaagsanba mid waliba keenay masalan haddana cabdicasiis tiisa dib ugu noqdo uu diidan yahay ma garanaysaa wuxuu ku diidayay ugu weyn wax weeyaan wuxuu leeyahay dee aanu ogolaano hay-adihii soomaaliyeed inay iyagu soo baxaan oo ay koraan oo ay isqaqabsadaan oo wax inagu aan leenahay uu meesha ka soo baxo arrintaas waa arrin muhiima weeyaan hase ahaatee hadal waxa aan ku eh, ku yar diidanahay oo masalan dee iyadana ay tahay in had iyo jeer meel dhexe la isugu yimaado oo aan arrintaa ku yeelano waxa weeyaan arrinta soomaaliya inaga keliyihi maanta horumarkeeda iyo dhismaheega kasoo bixeeda dagaalka soo kasoo baxaysa inaga keliya ma saara saddex kooxood ayay saarantahay sida adduunka oo dhan ba ka dhacda oo waddan kastoo kasoo baxaya dagaal sokeeye saddex qaybood ba had iyo jeer ka mas-uulaya inuu waddankaasi lugihiisa isku taago haddii ay saddexdaasi gurman waayaanna hadhow halkiisii ku noqdo dagaalkii sokeeye ku noqdo saddexdaasi waxa weeyaan golaha ammaanka oo de u qaabilsan ma garanaysaa inuu keeno ciidamadii nabad ilaalinta wuuna keenay ciidamadaas iyo howlahaasna maaha maanta inaan yaraysano roolkooga ama aan, eh, ama de ciidamada keliya hata ma ina kale iska yahaadaan yaraysano maaha dowladdan wuu soo dhaweeyey aad buu soo dhaweeyey ta labaad waxa weeye deeqbixiyayaasha dadka ah waxaana ugu weyn maraykanka maraykanka ninkii ma garanaysaa ee mcnel ahaa mcnolty ahaa ee magara james mcnolty oo u qaabilsan soomaaliya aad buu soo dhaweeyey dowladda tan haddii mar eh, iyo dowladda soomaaliyeed dee looga baahan yahay iyada waxa ugu weyn inay qabata ay tahay inay midnimada soomaaliyeed ilaaliso isla markaa dowlad aan musuq maasuqayn oo kaliyana oo dee dhaqaale hadii la siiyo ama nabad sugid la keenayaba lagu tashan karayna keento marka sad- sidaa darteed maadaama aynaan keliyan ahayn in qadar kala maqalo waa loo baahan yahay waa mahadsan tahay Al- eh, me- in yaran ku yar daraya cali nuur een, arrintiisu waa muhiima wuxuu leeyahay macnihii waa in la isagaanan imika u dhadhowahay oo ah in maanta dee wixii prime ministerka loo diray uu ka soo baxay oo ahaa dowlad yar keen dowlad haweenkaad kordhisay keen dowlad keen ma garanaysaa een, wasiiradii hore aanay ku jirin keen baarlamaanka kudladaha sidaa dowladayna ku jirin keen intiiba wuu keenay marka waxaan qabaa maanta meel loo magalo diidaa ma taagna waa mahadsan tahay waxaan siinahay xildhibaan cabdicasiis haddii shuruudihii aad ku xirteen ra-iisul wasaaruhu uu ka soo baxay oo afartii wasiir oo oo kudladuhu ay diideenna laga reebay rag cusubna la keenay een, dumarkii qaybtoodii la soo badiyey maxay tahay ciladaha u muuqda kooxaha hadda kudladaha baarlamaanka ee shalay ilaa iyo maanta een, sheegayay inaanay xukuumadda codsiin doonin maxaa cilado ah oo idiin muuqda adinka hadda oo aad noo sharxi kartaa haa walaalle walaalle waa mahadsan tahay saaxiibadayda professorka iyo eh, kulligoodna waa ixtiraamaya saai- kulliigayda kale eh, fikradooda ixtiraam bay iga mudan tahay waxaa jiraa waxaa weeye anigu si guud baan u hadlay taasoo haddii la sarifo muddo badan lagu daayi karo waxay tahay macnaheedu waxaa weeye dadkan soomaaliya in eh, mustaqbalka waddankayagu ku socdo inay u jiran yihiin baa xaq ah waxaana muuqata in ay dominaysiin rabto inay sameeyaan eh, baarti ama dolo gooni ah oo afkaar ku raacsan inay inta kaleeto ka badsadaan markii halkaa la gaaro tasaalankaygii sidaasu ahaa ta kaleeto waxaa weeye horta hadda xukuumad la duminayaa ma jirto xukuumaddii hore waa kii la dumiyey dadkan hadda lasoo magacaabay nominii leeyihiin xukuumad ma ah marka haddii ay helaan baarlamaanka eh, kalsoonidiisana markaas ay xukuumaddu jiraa oo markaa waxay tahay inaa loo ilaaliyo oo aan la waxaynin xukuumad baarlamaankii ka helay kalsoonidiisa laakiin hadda ma ahni waa nominin annagu marka waxa aan samaynaynaa waxa weeye kasin iyo maka muuqataa arrinkii siyaasiya laysu hayhayey haddaan mar labaad ku laabto waxaan leeyahay social serviceska waxba ma gaarayaan laakiin siyaasiyan muddo dheer baa lays hayay oo lix bilood iyo waxaas ma ka badan marka ma ka muuqataa arrinkii laysu hayay oo dominationka ahaa ama la kala bedsanhayay xukunka ama la kala bedsanhayay masiirka two thousand and sixteen haddii ay ka muuqato waa magac ila dhanbay u badan tahay weeyi haddii ayan ka muuqana haddi anagu waxaanba u taagannahay sidii loogu soo xilxeliyey madaxweynuhu in aan dhisno institution fikradooda ku shaqeeyo marka waxaa aaminsan tahay n n xildhibaan cabdicasiis haddii hadalkaaga aan dib u adkeeyo ma waxaad leedihiin dowladdani waxbadsi ayaa jira oo kooxaha ama dhinacyada qaar ayaa ku awood badan saasaan u qaatay haya laale sidaas weeye waxaa ka muuqata waad ogeyd aniga kulligood waa saaxiibaday afartii ninoo la diiday waxay u noqotay afarkoodu iyo guruub kale inay keligood wax wada wataan oo the journey ay ku yihiin inay ayagu two thousand sixteen keliya garanayo meeshay u socdaan inta kalena aan la arag marka iyadiibaa hadda la dabalgareeyey oo waxaa laga dhigay labaatan
waa mahadsan tahay waxa meesha ku jira ha waa siyaasa waxaan siyaasa wey waxa lagu dagaalamaya haye n xildhibaan cali nuur haddii ra-iisul wasaaraha mar lagu celiyey n baarlamaanku meesha uu taagan yahay ay ay arkayso n ra-iisul wasaarihii dowl iyo madaxweynuhuba ay arkayaan maxaa diiday in dowlad laga soo wada tashado oo fakar midaysan ay hay-adaha dowladdu ku leeyihiin lasoo dhiso
walaal falastiin anoo mar kale kaaga mahad celinayo fursadda horta waxaan rabaa inaan kula wadaago adiga iyo shacabka soomaaliyeed iyo inta igala qayb qaadanaysaba doodan aan la wadaago horta kudladahan mucaaradka ah ee diidan barnaamijkan hadda dawladdu wado horta salkooda muxuu yahay muxuu ku salaysan yahay markaasaan fahmi karnaa meeshay ku socdaan kudladuhu waxay ka kooban yihiin saddex qaybood ay ka kooban yihiin qayb waa opposition hardcore ah ama adag oo uu iyagu mataqaana ujeedadooda u dambaysa ay tahay in si meel walbay usoo maraan usoo maraan inay fashiliyaan madaxda sare ee qaranka inay fashiliyaan oo ujeedadoodu ay tahay in la helo mataqaana doorasho degdega labada kun iyo lix iyo tobanka intaan la gaarinba ka hor in ay doorasho soo dedejiyaan oo ay markaas siday rabaan siyaasadda ka yeelaan kuwa kuwa kuwana waa kuwo xilal ka rabay oo isticmaalaya awooddii dastuurka siiyey baarlamaanku siiyey oo ansixinta isticmaalaya ku qasbaya xukuumadda inay soo ay ku daraan mataqaana xildhibaano ku daraan iyo gruub kaleo saddexaad oo uun iska uun walaahow isaga jiro oo wixii loo sheegay dhinacii loo sheegay u booda marka kudulaa waxay A- ku ad- adiga adiga adiga marka adiga marka xildhibaanadii baarlamaankan waa ku jirtaahe kooxdee ka tirsan tahay muxuu yahay fakarkaaga anigu marnaba aniga fikirkayga maba qababa aniga hadda haddii xataa aniga tala layga qaadan lahaa waxaan dhihi lahaa xildhibaanku wuxuu ka tirsan yahay wuxuu ka tirsan yahay sharci dejinta ka tirsan yahay Waa xildhibaanku inuu galaba golaha wasiiradaba in laga ilaaliyaan qaba aniga sababtu waxa waaye wuxuu isdhexgalaya awoodihii labada golaa isdhexgalaayo ilaalintii yaa dhumayso Eh, shaqadii loo degsaday baarlamaanka inuu ilaaliyo xukuumadda ayaa dhumaysa waxyaaba badan noocaas aniga maba qababa in lagu- waa fikirkayga taas waxaan qabaa xildhibaan kasta labada boqol iyo toddobaatan iyo shanta xildhibaan ee baarlamaanka ku jirta marka shacabka loo qiyaaso kiiba wuxuu codkiisa ku matelaa konton kun oo muwaadiniin soomaaliyeed ku matelaa in konton kun waxa ay rabto aada hood u geliso ama aada u celceliso because of rabitaan adiga kugu jira ah inaad xil hesho waa dadka u waa celiso mahadsan tahay waa absolutely wax laga yaqeebsoo Waa mahadsan tahay.
qaba aniga mataqaana in in la in la celiyo waa mahadsan tahay xildhibaan cali nuur haye brofesor xuseen warsame Eh, walaal maxay ahayd aan su-aasha dib ugu noqono maxay ahayd waxaa la gudboon madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha mar haddii ay ogyihiin dareenka baarlamaanka iyo meesha uu taagan yahay ka hor intaysan xukuumadda soo dhisay
walaal een, horta eh, anigu dadkii dhaliilayay ayaan ku jiray ma garanaysa prime ministerka ee ku dhaliilaya weliba labadii qodob ee hore aan sheegay ahayd tirada eh, dowladda iyo ma garanaysaa een, ah, haweenka inta laga siiyey oo weli lagu ceebeysan yahay ayay ahayd Eh, hase ahaatee kuma aanan marnaba kuma aanan eh, dhaliili jirin dhinaca ah inuu wasiire soo celiyey kuma aanan dhaliili jirin oo bini-aadanku xaq buu leeyahay qofku had- in loo magacaabi karo wasiir dowladda ayaana awooddii la siiyey iyo eh, inay magaranaysaa isagaa la siiyey awooddii aynu soo magaca in lagu ixtiraamo markaa weeyaan runtii ciddiisoo kasoo dhiganayo waxaase meesha ku jira walaal cabdicasiis iyo masalan qodobka wanaagsan ee uu samaynayo waxa weeyaan ah waa la kala bursanayaa marka exerciseka waxaan la wadaa waa siyaasad la kala bursanayo taasaan diidanahay mid horta een, een, cali cali nuurna wuxuu ku soo gabagabeynaya arrintiisa uu leeyahay waxa weeyaan war waxaan ujeedo badan weeye waxa meesha ka socdaayo dadku siyaalo badan bay kula qabisan yihiin baarlamaanka meesha waxa laga saaro awoodiisa oo laftigeedu dee xaq buu baa ninka baarlamaanka laftigiisuu leeyahay wasiirka loo magacaabe haddana ma garanaysan waxba walbaa wada khaldan laakiin imika arrin baa muhiima falastiina iyo aada iyo aada muhiima ma haysano waqti aan isjiidana ma haysano maanta toddobiyo toban bilood wax ka yar baa ka dhaman waktigii dowladda loo qabtay inay ku qabato lixdii qodob ee uu madaxweynuhu sheegay inay ku qabato lixdaa iyo wax u dhowna hadda qaban maayaan haddee laba ii qabtana abaal baan ku qabaa oo ah kow inay nabadda ka shaqeeyaan oo nabadii xoojiyaan oo bal ciidan yaroo soomaaliyeed oo marka ciidamada shisheeyuu baxaan kala wareegi karaa inay keenaan qabiilooyinkan islaynayana kala qabtana inay keenaan oo lamid ah laba inuu dhaqaalaha ay dhisaan oo dhaqaalaha hadday xoojiyaan oo weliba meelaha hadda iminka awoodda kuleey ku xoojiyaan kuwa kale xataa banaanka jooga somalilan oo kamid tahay ayaa odhanaya war wax loo xishaa jiray eh unitigii soomaaliya aan ilaalin oo dhaqaaluhuna wuxuu midnimadii bu dhisaya marka wakti ma haysana waxa fiican in candhuufta dib loo liqo oo cabdicasiis iyo kuwan kale intay isku yimaadaan yidhahdaan waar baarlamaanu maanta dib uma dhigdhigan karna waxe dowlad berfecte ma heli kara ee tan laynoo keenay ee micnaha samaynaysa ayaan iska dhegaysanayna yidhahdaan talabaad mid baan ku yar daray oo muhiima oo aan ugu bogay oon ugu sadburiyey prime ministerka wixii loo diray wuu dhegaystay meelihii ay ka socdeen dagaalka oo dhan wuu dhegaystay
laakiin brofesore aan kaa dhexgale cabdicasiis waxa uu leeyahay waxaa ku jira awood bursi kooxo qaar ay awoodii ay boobayaan de wa wa waan fahmi karaya cabdicasiis meesha uu socdo laakiin de walaal dadkii ma xukumi karo ma sii sheegi karo anigu salaada waa tukan karaa meelo kale masaajid waan tigi karaa kooxan ka tirsana cidina ma taqaano inan kooxo isku gelgelino waa laga roon yahay waktigeeda hadda ma hayno ta labaad madaxweynaha iyo prime ministerka baarlamaankaasi awoodda ah inay iyagu soo dhisaan dowladda a u malaynayaan in waktigii loogu talagalay wax qabanayso waa in lagu ixtiraamaa weeyaan taas haddii de wuxuu khalado kayr caadi ku jiro sida sidii aan u sheegnayba awalba u sheegayna waan qaylayaynaa laakiin maanta ma haysana janis aan ahayn in la ansixiyo mooye wax kala mahaysana wixii kaleo dhan waa faashil baan u qabanaa waa mahadsantaha waxaan siinayaa doctor cabdicasiis sheekh yuusuf adinka xildhibaanadii aad tihiin waa la socotaa dowlad la-aan wadanka muddo xukuumad la-aan soo ahaa waxyaabo badanna dabcan waa u xayiran yihiin oo dadka iyo dalkaba in loo qabto u baahnaa ma jiraa wax tanaasula adinka oo idiin muuqda oo ah in waxay rabtaba ha noqotee aad xukuumaddan inta wax la dhistaan aad meel marisaan si howlaha horyaalla ay u gudato walaala waa mahadsan tahay anigoo sidaada dhowraya milkiyaasiya oo saaxiibadayda kala ah oo aan wax jaraaxa ah rabin inaan idhaaho waxa weeye annagoo dhan oo soomaali ah inaan dowladdeedna yadmeelo waa waajibkana saaran marka laakiin waajibkaasi kuma jirto in la tadbirsado oo idinku camal ku taageerayso waana waxaya wadankayaga annaga dib u riday bay ahayd arrintaa ayadaa waa arrin siyaasi ah dagaalkeeduna uu mubaax yahay waxaan dagaalku mubaax noqonayn markii human rightska ama xuquuqda aadamaha iyo social serviceska bulshada adeegeeda markii lagu xadgudbaayo markaa xaqamayay laakiin dagaalka siyaasadeed waa mid macna leh oo ah anigasa gursiga noocaasa uma adkaysan karo oo adeegid oo talaga waxbaan xiyeeya waxa anigu aan wadnaa waxaas weeye oo aan uga soo horjeednaa meelo fara badan oo ka ugu sarreeya waa madaxweynaha marka anu xaq baan uleeyahay inaan idhaaho keligaa talada wadanka ma aad maamulaysia waa kula leeyahay waxay dadkii sidaasaa ila guman ka kaleeto xag ammaan iyo xag soolsosodisisiinna wax u dhigay mayso ammaanka kan annagu dadkan nala jeedo walaalaheena oo ciidamada fara badana qaybkana ay haddaan dawladda soomaaliya nahay waa waxaan madaxdeena ku dhaliilayno oo ma kuli karo hawsha sidaa uma qabtaan sidaasaa loo baahna dhaliilahay ka mid tahay faraha badan oo iska jira hadda dad boqolaal ayaa soo gelaysa wadanka iyagoo ka baxaysa si walba ha u ahaatee waxa weeye qaladu waa wadar dawladduna waa wadar dagaalka aan wax ku dhimaynin intaa aan sheegay oo ah social serviceska iyo xuquuqda aadamaha waxaa la aadamkiisa dadaal siyaasadeed waana ayada mid aan diidayno mana doonayno inaan wax annagu sabirti qaadanno ee sinaan baan qabna waa mahadsantahay falastiinay intaanad cali nuuru tegay arrinta aan yara ammaano wax yar sug okay een, waxaan siinayaa een, professor xuseen warsame haye Ar- arrintaa aan ammaano arrintaa cabdicaisu ka hadlaya yani qodobadaa uu samaynaya waa principled waa wax mabda ku dhisan waa waxaan aad iyo aad ugu bogayo runtii aad iyo aad ugu bogayo waa mahadsantahay hase ahaatee dee siyaasadu waa wax een, een, u baahan in e, laysku tanaasulo u baahan oo ma wada helaysid halkaa taagneed tallaabo tallaaba usoo dhismaysaa aan miriricsiina weeyaan waxaan ka hadlaynaayo ayaanaan mar keliya filayna waxaas wada suurtoobaya laakiin aad ba u quruxsantahay siduu u dhigay waa mahadsantahay haye xildhibaan cali nuur ma kuu muuqataa in sadbursi jiro oo loo baahan yahay in awoodda la wadaago oo la kala furfuro
walaal een, falastiin horta ee, sida nidaamka hadda dawliga noogu dhisan yahay ee, golaha fulinta dastuurka iyagu siinayaa awoodda ah inay soo dhisaan golo wasiiro oo kasoo dhalaali kara barnaamijka xukuumadda ay wadatana fulin kara Eh, iyagu waa inay lahaadaan caqligii iyo xirfadii ay kusoo abuur kusoo ku keeni lahaayeen golo wasiiro oo ka turjumaya mataqaanaa barnaamijkaas la fulin kara shacabka soomaaliyeedna ay dareemayaan inay yihiin kuwii mateli lahaa runtii waxaan qabaa ani golahan wasiiradu haddii si dhaba loo fiiriyo liiskooda waa labaatan wasiir qof qof xataa markaan u fiirinay bursiga uu hadda xildhibaanka walaalkaya ka dhawaajiyey bilxaqiiqa kama muuqdo waxaa ka muuqda meesha labaatan wasiir oo lagu soo xulay xirfad iyo aqoon lagu soo xulay kuwa xataa aan waxaa ku jira aan xataa siyaasadda soomaaliyeed weligoodna lug soo gelinin eh, xisbi iyo koox gaarana aan weligood la soo shaqaynina ku jiro oo nus ka badan weliba tirada labaatanka ah toban iyo ka badan waxaan ku tirin karaa inay dad yihiin ay kasoo shaqayninba xataa een, wax xisbi iyo iyo manhaj dowladeed ama manhaj diimeed ama wax warba ha noqday aan kasoo qayb gelin waxaa marka xusid mudan afar bilood iyo iyo hodhadho ayay hadda wadanku uu dawlad la-aan yahay oo wax haba yaraatee adeeg oo la qabtay uusan jirin nidaamka adduunka aan ugu tacamalo waan muxaafid labada waajiban marka mucaarad Wax- wax yar aan kala helno. Een, Dr. Cabdicasiis waa ku siin doonaa.
Waxaa mudan in waxaa mudan waxaa mudan in mucaaradka kooxda ah ay sugaan mandate waa afar sano dastuurku wuxuu siiyey afar sano ayaa la siiyey leadershipkan inay maamulkan wadaan xataa haddii la dhaliilisiya haday wax ku wadaan afar sano xilkooda ha dhamaystaan kadib hadii dareensan in laga tudbursaday markaas ha isa soo abaabulaan oo doorasho kale ha soo galaan oo iyagu ha noqdaan kuwii talada wadanka wadi waa mahadsantahay laakiin in dastuurka een, awoodda uu siiyey baarlamaanka oo ah inay golahan een, ansixiyaan inay isla isticmaalo awooddaas oo wadankii lugaha loo qabto oo la siyaasadeeyo aniga waxaan qabaa waa arrin ee, ka fog mataqaana waa mahadsantahay haye dr Inay cabdicasiis horumariyaan qabaan.
waa mahadsantahay haye dr cabdicasiis maxaa raacsanaysaa
walaale waa macsan tahay waxa weeye eh, horta qof kasta oo la keeno soomaaliya oo qualified meesha waa anagu soomaaliya haddaan nahay experienska waa kuwa walaalkay lahaa hadda baar waxa weeye aan warba u ahay siyaasadda soomaaliya iyo oo aan ka shaqayn baa la keenay Eh, marka anigu haasan qofna wax ka sheegi maayo xukuumaddaasna xumayn maayo anigu dhihi maayo xukuumad xun ayuu keenay prime minister cumar cabdixusiin laakiin waxaan leeyahay qalada waa wadaag dawladduna waa wadaag weliba wax aad baan ugu laalaabtee waxaa soo socotaa arrin masiiri ah oo naga dhaxaysa oo qof walbaba ay tahay saweeq inuu yahay two thousand sixteen markii la gaaro dadka qaar baa waxay ay leeyihiin exclusion hala samayn qaar waxay leeyihiin halaysto qaar waxay leeyihiin sidaa halaysku door qaar waa fara badan qof walbaba xaq buu u leeyahay inuu ogaado meesha uu kumbiid garaynayo oo loo baahan yahay wadanka lagu waa mahadsantahay Een, dr cabdicasiis Ha. Een, dr cabdicasiis laakiin hadda dad badan waxay sheegayaan een, inkastoo fikraduhu ay kala duwan yihiin dadka qaar waxay qabaan in baarlamaanku u muuqdo sida xisbi mucaarada oo siyaasiya oo xisbi kale la dagaalamaya sawirka noocaasa adinka ma idiin muuqdaa maya nama muuqdo waxa waxaa la yidhaahaa kutla kutla macnaheedu waxa weeye dad isku adkaara aniga kutla la yidhaaho badbaado qaran baan ka tirsanahay adkaartay isku raaceen kutla kaleetaa jirta oo la yidhaaho this is to you adkaar bay isku raaceen mid kaleetaa jirta walaalkii dooda hayinin baa keligiiyaa ku ahaa suu sheegtay marka waxa weeye waa adkaarta waxaa isku meel dadka ku duwaya laakiin ma jirto colaad haba yaraatee ay dowladooda wax ku yeelahayaan ama dalkooda ama dadkooda waa mahadsan tahay danuuro fara badan se waa jiraa oo ay tabanayaan haddii aad hadda nagu soo biirta halkaad nagala socoto waa v o a washington waana barnaamijka faaqidaada toddobaadka toddobaadkan waxaa barnaamijka aanu ku eegaynaa xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid iyo aragtida baarlamaanka ee ku aadan xukuumadda waxaa ka qayb gelaya barnaamijka doctor cabdicasiis sheekh yuusuf oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka iyo cali nuur boodaayo oo isna ka mid a xildhibaanada baarlamaanka sidoo kale waxaa ka qayb gelaya rofesor xuseen warsamo oo ku sugan magaalada calgary ee dalka canada waxna ka dhiga jaamacadda calgary waxaan siinaya rofesor xuseen warsame Eh, markaa aha.
fiirsa hadda dowladdii baarlamaankii iyo xukuumaddii iyo madaxweynihii ma ku muuqataa in sida xisbi mucaarad iyo xisbi muxaafada hadda uu loolanka iyo siyaasadii ay u socoto halkii ay ahaan lahayd hal dowlad oo hal ajenda leh oo hal qorshe leh oo hal meel u socota si fiican baad u abaartay falastiinay run weeye waana dhibaatada meesha ay ka soo soconaysa fadhiidnimadu ka imanaysana way ka mid tahay waan ixtiraamayaa in b- la yeesho fikrad isku dhow dhow inay m- ay yeeshaan oo ka duwan kii qabiilka ka duwan inay yeeshaan waan ixtiraamayaa laakiin markay u ekaato wixii isbaaro marka u ekaato oo inaad isbaaro dhiganayso oo haddayna tayda noqonin oon aniga layga soo magacaabin qaar oo kan kale laga soo magacaabin ay noqoto waxay noqonaysaa markaa faashil bay kusoo abuuraysaa oo ka- ka binaysaa talabaad meeshaan marka hore ku kow ma waxa dawladda hadda ku dhisan iyo baarlamaanka hadda dhisan wuxuu ku dhisan yahay isku dheelitid qabiil buu hadda ku dhisan yahay qabiilooyin baa hadda eh, ma garanaysa wax loo qabo. weli lama gaadhin waktigii gobolada qabiilooyinkuna weliba saa u kala badin ciidamo mataqaano oo macmal baa la iska sameeyey si tiraa cabdi weliba waxaan dho- en- en prime ministerka ku ammaanayaa waxaan yar akhriyayay ma garanaysaa ee intaan ka aqaano kooxaha dadkan lasoo magacaabay dad ma garanaysa waxoogaa ayaa yaqaana waan la yarta tashaday waxay u muuqataa in madaxweynuhu uu shan qaybood u qaybiyo wasiirada oo halkii ma garanaysa afar iyo dhibicda laga dhigi jiro uu shan ka dhigay oon aad iyo aad uga ammaano inuu geesinimada yeesho inuu shan qaybood u qaybiyo afar iyo afar iyo afar uun ka dhigo in aad uga minayo waayo dad Waa wuxuu mahadsantahay.
iloobayaa Ah.
war qofku markuu wasiirka noqdo qabiilo maaha koox maaha waa wasiir soomaaliyeed waxa loo dhaarinayaa waa in uu u shaqeeyo wasaaradda rangareeya maaha inuu qabiilkiisii wax ku taro ama baalika marka waa in la iloobaa qofkaasi inuu qabiilada ka tirsanaa hadduu baraaministarkii noqdo waa baraaministarkaygii maaha baraaministarka reerkaa maaha marka horta taasa la marka waxaan qabaa way fiican tahay halka loo socdo ah in eh, ma garanaysaa eh, siyaasada lagu kala qaybsanaado mabda ahaan aan qabiil lagu kala qaybsanaanin laakiin waa inaanu noqonin isbaaro la isku dhiganayo oo ma garanaysaa curyaamisa shaqadii meesha ka socon lahayd waktina ma haysano arrintan waxaan ku celcelinaya ku celcelinaya maanta Ba- ja- baarlamaanku w- mabda kasta ha akhriyo cabdicasiis iyo kooxihiisu maanta ma haystaan joyce aan ahayn doorasho aan ahayn in arrintan asixiyaan oo meeshan laga socdo ma haystaan wixii kale oo dhan waa siyaaliyaal weeye waa waa kusoo noqon doonaa doctor cabdicasiis een, waxaan siinayaa xildhibaan calinuur boodhaye adinka hadeertaan xildhibaanadiina een, xildhibaanadiina taageersan een, xukuumaddani in ay shaqayso la ansixiyo ma haysataan cod idinku filan oo aad ku meelmarsiin kartaan xukuumadda walaal horta een, baarlamaanku eh, ma laha polling system ama nidaam oo laisku hubiyo oo la yidhaahdo intaasaa raacsan intaasaa raacsan eh, polling system noocaasa ma qabno balse waa isxog wareysanaa waa la wada hadlaa waa la iswacaa kooxaha inkastoo uu habkan qabiiliga ah oo ah four point five ama hadda loo bixiyey shanta beelood eh, ayaa hadda een, loo isticmaalayaa in lagu ogaado taageerada ay xukuumaddan haysato waxaana igu maqaalaha doodo iyo waraysi iyo wadahadallo badan ay dhex martay ay dhex mareen xildhibaanada in xataa kuwa mucaarada oo badan ay ay kasoo rujuuceen oo ay garteen in danta qaranka aysan ku jirin in wadankan lagu hadla sii haayo oo muddo shan bilood hadda ku dhawaada uu wadanku uu curyaan yahay marka waxaasoo dhan ba- iyo barasharo xataa ka yimid international community-ga oo ah iyaguna codsanayo war anagu malaayiin doolar aan ku bixinaa inaan caawino siyaasadda soomaaliya lagu hel ku istaagto fadlan eh, baashan sii daaya wakti yar ay u baahan tahay wakti yar oo haysano ayuusan naga sii dhumin balse walaalay baarlamaanka igula jiro waxaan rabaa inaan tusiyo eh, in shacabka soomaaliyeed uu nooga baahi badan yahay dowladnimada maanta anaga Waa mahadsan tahay.
taariikhda ay noo gelayso waxa aan maanta samaynayno waa mahadsantah walaalay waxaan ka codsanayaa Ha.
inay indhaha isku qabtaan oo ay ogolaadaan xukuumaddan kadibna aan la xisaabtan midda kale waxaan ku sugnahay waxay tahay xukuumad aan ku jirin ba- xildhibaano ku jirin waxay xataa kordhinaysaa awoodda baarlamaanka kordhinaysaa waayo waxaan lehanaynaa aqood aan si sax ah kula xisaabtano xukuumadda iyagu maadaama aysan ahayn xildhibaano oo baarlamaanka aysan ka imaanin iyaga laftigoeda ixtiraam gaaray noo hayn doona baarlamaanku maanta awood badan yahan qabaa marka xildhibaanadu ka buuxeen waa mahadsanta waxaan codsanayaa mataqaanaa xildhibaanadu inay ii daayaan xukuumadda waa mahadsanta waxaan siinayaa eh, doctor cabdicasiis sheekh yuusuf adinka kudladihiina markaa isku tagtaan Ah.
ma haysataan tiro idinku filan oo aad ku hor istaagi kartaan xukuumaddan in la ansixiyo mahayse tahay xalka inaad diidaan maahane xalka kale ee aad u haysaan shacabka dowladda sugaya
walaale horta eh, anigu waxaan rumaysanahay in dadkoo dhan isku yahay hal meel ah oo aragti ah wax tiroodaya inayan ahayn dimuqraaqis baraakisna ma ahan ee waxaa la yidhahaa kaligisalinimo waxaa loo baahan yahay in sharciga ummadda u yaalla la ilaaliyo laakiin fakradda adigu adaa hor u ah intaa markaan idhaaho arrintaa su-aashaada aan u soo laabto sideedaba waxaa la ogaanayaa codku markuu dhaco ayaa la ogaanayaa majority meesha uu aaday meesha uu aaday walaakiin haatan aniguba doonayo inaan sii sii dareeyo maxaa yeelay madan wuxuu anigu nominayn govermentkan aan weli la baasin dadka aada uga xumaanaya ka mid maahi intaa markaan idhaaho walaalle waxaan ku daraya horta waa inay shacbiga soomaaliyeed ogaadaan inaan haba yaraatee wax dumayaa jirin waxa weeye waxa la yidhaaho baatiyo ma jiraan waa mahadsanta
prime ministerkii baa la qaaday dowladdu waa shaqayn kartaa xataa tan haddaan la baatin there is no problem in that. prime ministerkan usohoreysa iyo xabiisyadii iyo shaqadii weli waa socotaa laakiin arrinta siyaasadeed ayaan gaarin xalkii loo baahnaa walaalo waa ma- waa mahadsantahay En, waxaan siinayaa profesor xuseen warsame gebagabadii maxaa adiga xal u aragtaa in xukuumad la helo shaqaysa baarlamaankuna uu ku qanacsan yahay oo isaga laftarkiisa aanu ku kala qaybsamin oo hadhow gocasho dambe iyo dhibaato kale aanay kasoo noqon maxaa xalka u aragtaa Ah, walaal aad baad umahadsan tahay marka hore horta aniga doodeeda laga soo qaado inaan shacabkii soomaaliyeed aan si u masilo fikradiisa guud inaan masilo Baraam- eh, labada xildhibaanba waxay ka tirsan yihiin baarlamaanka waa run oo anay masilaan laakiin anigu shacabkii soomaaliyeed baan hortahay marka hore saanu hadlaya waa sidaas fikradaan ku hadlaya waxaanan isleeyahay maanta inkastoo fikradayda guud ay tahay tani haddana waxay u badan yahay hadalkaygu meesha shicibku maanta u badan yahay buu badan yahay oo ah wakti maanta aan ahayn eh, jaanis aan ahayn inaan sixna mooye ma haysano waan ku raaxaysanayaa dooda eh, doctor cabdicasiis casiis aad baan ugu raaxaysanayaa ee ku dhisan war marka hore sharciga ilaali adiga waxaa lagaa raba keliya sharciga ilaalisa laakiin xor baad u tahay fikradaada siyaasadeed iqanci dabeetna markaad qancisaan wixii ku baaskan aad baan ugu raaxaysanaya waa mabdaayada dhulkan laga isticmaala baarlamaanka laga isticmaala wax walba waan ku raaxaysanaya laakiin maanta waxaan u baahanahay maalintii candhuufta dib loo liqayay ayaa la joogaa ee adduunku wiina eegayaay aan dib dambe inay haddana wax usii dhacaan oo sii curiyaanto arrintu aanay noqonin berri waxaan qabaa dowladda waxaad ku asixinay waxaad waxaad kula xisaabtamaysaan kow inay idiin keento ee barnaamij barnaamij waa inay la yimaadaan dowladda waa inay la yimaadaan barnaamij ma aha inay iska soo magacyo meesha keenaan barnaamijkaasoo ku dhisan kobcin dhaqaale iyo nabadgelyada ku dhisan si oo eh, dowlad ka nadiifa masuqmaasuqa iyo xasha ka mas-uula si ay usoo noqdaan kuwa ma garanaysaa dudaya iyo ma garanaysaa kuwa en, eh, eh, eh, Waa mahadsantahay.
internationalka ina caawiyaaba waa aad baad mahadsantahay.
mahadsanta En, waxaan siinayaa xildhibaan cali nuur waktigoo aad noogu yar adoo soo koobaya maxaa adiga xalka u aragtaa walaalayaal halka waxaan u arkaa eh, xukuumaddan waxay soo shaqey dowladdan hadda jirta waxay soo shaqaysay laba sano iyo bar waxa u harayna waa sanad iyo bar Eh, waxyaabihii ay ay cayinteen ama benchmarks ay samaysteenna eh, nuskeed xataa lama gaarin waxaan aad iyo aad iyo aad hoosta uga xariiqayaa in hadda loo baahan yahay in lagu shaqeeyo fikradihii iyo kala duwanaanshaha siyaasadda xagga iska dhigno aan markaan ku shaqeyno danta qaranka intay ka dhowdahay danta qaranka waxay ka dhowdahay barnaamijka xukuumadda la timid inaan riixno waana hubaa cumar cabdirashiid eh, waa prime minister aqoon iyo lagu soo xulay iyo waa aragnimo hore lagu soo xulay waa hubaa inuu keeni karo barnaamij eh, sanad muddada yaree noo hartay lagu gaari karo hadafkii hore loo sodgarayay lagu gaari karo xataa haddaan la gaarin loo dhawaan karo in wakti dambe sii dhumin in eh, golahan la ansixiyo annaguna aan la nimaadno runtii hufnaan iyo shaqo badan la Waa nimaadno.
mahadsantahay.
sanadaa noo hartay waxaan codsanaa inay mataqaana sanadkaas aan ka faa'iidaysano si kale nooga dhumin waa mahadsantahay haye doctor cabdicasiis waktigoo nahay adoo soo koobaya maxaa adiga xalka u aragtaa xalku wuxuu yahay inaan dhisno annaga institutions strong ah oo adkaarteena ku dhisan oo haddii ay dawladda arkeen oo la xisaabtamo khaladkeeda haddii ay u arkeen inay wacan tahay la daaya xisaabtanka noocaasa ayaa la doonayaa Waa mahadsantahay.
boqol inuu naga dhex dhaco waxaan magacaa u galay akhlaaq siyaasiya waxbaan ka garanayaaye inaan asaga laftigiisa maqashiyo siduu khaldan yahay weeye walaale wax kale maaha aadaa u mahadsantihiin een, dhammaantiinba ka qaybgalka aad barnaamijka nagala qayb gasheen waad mudantii waa salaamantihiin xildhibaanada idinka
adiga mudan walaale iyo saydarka iyo xildhibaan saaxiibkaya kulligeyga iyo adigaba waa idin salaamahayaa Waa mahadsantihiin.
salaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegnay xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid iyo caqabadaha ka haysta ansixinta baarlamanka barnaamijka waxaa ka qayb galay doctor cabdicasiis sheekh yuusuf iyo xildhibaan cali nuur boodaaye oo labaduba ka tirsan baarlamanka federaalk soomaaliya iyo brofesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda kaalgari qadka telefoonka ayay dhammaantoodba uga qayb qaateen barnaamijka tan intaan dib damba ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo
aad ayay u mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay faaqidaada toddobaadka halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a qodobo badan ayaa looga hadlayaa shir madaxeedka ururka midowda afrika ee ka furmay magaalada adis ababa ee etoobiya mid ka mid a qodobada aan hore looga hadlin bas- balse haatan lagu soo qaadayo ayaa ah in la isku furo hawada qaaradda gaar ahaan duulimaadyada rayidka hawada qaaradda afrika oo laysku furo waxay xor- xorriyad siinaysaa in diyaaradaha afrika ay isku gooshi karaan waxaa haatan madaxda qaaradda looga fadhiyaa inay meel mariyaan cahdi hore loo qoray oo fasaxayay xorriyadda hawada anita paul ayaa warbixintan noo diyaarisay waa kan ismaaciil xuseen farjar oo inala socodsiiyo dalalka afrika ayaa sannadkii kun sagaal boqol iyo siddeed iyo siddeetankii heshiis ku gaadhay kaas oo ku saabsanaa in la helo meelo u cayiman duulimaadyada hawada sare ee diyaaradaha rakaabka ah taas oo ka bilaabmaysa webiga nail ilaa koonfur afrika dhinaca kalena ka soo bilaabmaysa gini ilaa geeska afrika go'aankan oo loogu yeedhay yamosuuko ayaa ah mid sharci ah waxaana ilaa hadda dhaqan geliyey ilaa afar iyo afartan dal waxaana qaar ka mid a shirkadaha waaweyn ee diyaaradaha sida madaxa diyaaradda ethoobian ireland ay xilligan ku riixayaan hogaamiyaasha midowda afrika in ay qaadaan sidii heshiiskan loo sii ballaadhin lahaa charles islami barger waa madaxa waax si gaar ah u qaabilsan duulimaadyada ee bangiga adduunka wuxuuna dareen badan ka qabaa heshiiskan sidoo kale sarkaalkani waa qoraaga buug lagu magacaabo hawada furan ee afrika iyo hirgelinta go'aanka yamasuuko inkasta oo aanu buuggani ahayn kuwa loogu iibsiga badan yahay haddana waxa laga gatay ama laga iibsaday ilaa shan milyan oo buug isaga oo v o a la hadlayay ayuu sheegay in heshiiskaas lagu gaadhay laab furnaan 20 years ago, it was seen that African carriers need to develop, need to compete, and basically it was decided to liberalize aviation.
labaatan sano ka hor waxaa la arkayey in loo baahnaa in la hormariyo afrika ayna u baahan yihiin in ay galaan tartan isla markaana waxaa la isla qaatay in la xoreeyo hawada ama duulimaadyada qaaradda afrika ayuu yidhi heshiiskani marka dhinacyo badan laga eego waa mid horumarin u xambaarsan qaaradda afrika wuxuuna sheegay in diyaaradaha uu fursad u siinayo in ay horumar sameeyaan waxayse u baahan yihiin maalgelin ballaadhan waxayna abuurayaan in la helo in dad badani ay raacaan diyaaradaha oo ku xidhmaan mar la weydiiyey su'aal ka soo yeedha dadka safre ee afrika oo ay marar badan ka cawdaan inay ka jaban tahay in dhulka lagu safro halkii duulimaad la raaci lahaa oo hal magaalo oo afrika ah inta laga tago lasii mari lahaa dal yurub ah iyada oo loo socdo dal kale oo afrika ah islam bariger oo ka tirsan bangiga adduunka islamarkaana ka tirsan waax si gaar ah u qaabilsan duulimaadyada ayaa ku jawaabay in hawada sare ee yurub la madax bannaaneeyey islamarkaana ay fududahay in si raqiis ah la isaga kala goosho And the major reason are landing fees. Landing fees are very expensive because airports are cash cows.
haddii aynaan horumarin hawada sare ama duulimaadyada afrika islamarkaana aynaan isku xidhin innaga oo ka shidaal qaadanayna heshiiskii yamosoku waxay sii ahaan doontaa in duulimaadyada qaaradda afrika ay meelo badan maraan tusaale ahaan duulimaad ka tegaya lagos una socda nairobi wuxuu sii marayaa london sidaas awgeed yurub way ka faa'iidaysaa taasna mar walba waad arkaysaa markaad afrika ku dhex safrayso mana aha arrin wanaagsan in adigoo laba dal oo afrikaan ah u kala safraya aad baariis ama london ama meel kale soo marto halkii aad qaadan lahayd duulimaad toos ah yamasoku wuxuu fursad siinayaa in la horumariyo adeegyada hawada ee qaaradda oo dhan ayuu yidhi waa himilo durugsan oo tobannaan sano qaaradda afrika ay ku hamiyeyso in ay wax ka qabato duulimaadyadooda taasna way sii wadayaan ilaa wakhti kale
warbixintii anita bawl waxaa nala socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar haatana aan ka codsado falastiin axmed iimaano stuudiyaha igu helisaa bal inay qodobadii wararka caalamka u door kalona ay noo dulmarto mahadsaned xuseen midooda afrika ayaa soo dhoweeyay dowladda cusub ee dhowaan uu soo dhisay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid oo ay ku jiraan saddex haween ah midooda afrika waxaa xusay oo uu sheegay in magacabista wasiiradan cusub ay tahay tallaabo hore loo qaaday waxauna ugu baaqay baarlamanka soomaaliya iyo guud ahaan hogaanka soomaalidaba in lasoo gebagabeeyo muranka iyo isjiijiidka si markaasi loo ansixiyo wasiirada la magacaabay dhanka kalena wakiilka midooda yurub ee geeska africa alexander rondos iyo safiirka midooda yurub ee soomaaliya michel garvon ayaa walaac ka muujiyey cawaaqibka ka iman kara xasaradaha siyaasadeed ee weli sii socda waxaanay ku taliyeen in lasoo dhammaystiro dowladda inta uusan dhammaanin xilli howleedka baarlamanka dhanka kalena igaad ayaa kulan aan caadi ahayn oo wasiiradooda arrimaha dibadda ay ku yeesheen magaalada adisababa waxay ku baaqeen deganaanshiyo siyaasadeed markaasi in la sameeyo si loo gaaray himilooyinka labada kun iyo lix iyo tobanka mahadsanid falastiin axmed iimaan way nala socodsiinsay qodobadii warka u door korona gabagabadii idaacaddeena ayaan dhegeystayaal ku dhownahay aan ku wada nasanno codkii fanaanka beer dilaacshay iyo heeskiisii goofaartankii xalay
arrimahan iswada galay timahan la wada xidhay anuun gacanta kugu dhegi godhi uma furfuray mago'o jacaylkuyo gabluu iga cayaare mago'o jacaylkuyo gabluu iga cayaare gufaartankee xalay markaan gogosha kugu tegay ka eegay gooyaa kawaayay garabkayga ilma goboma iga tidhi gufaartankii xalay kan gogosha kugu tebay ka eegay gooya kawaayay garabkayga ilma goboma iga tidhi gowraha habeenkee gowraha xagaagee anigoon go'naa sidan guri ugama hoydeen gowraha habeenkee gowraha xagaagee anigoon go'naa sidan guri ugama hoydeen cadceedda igubtay geed kama hadhsanay cadceedda
cadceedda i gubtay geedka maharsanayee goofaartankii xalay markaan gogasha kugu tabay gaa- kaa waayay garabkayga ilmo goba ma iga tira codka macaan ee eban xariisi janaa ka waraabiya fanaanka beer dilaacsho gabagaba ayay u hayd idaacaddeenii habeennimo waa xuseen barre aadaniyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan asxaabta v o a oo idin leh nabadgelyo kawaayay garabkayga ilma goboma iga tidhi gufaartankii xalay markaan gogosha kugu tebay ka eegay gooy
This program has come to you from the Voice of America, Washington.